guddi iskood isugu xilqaamay dhexdhexaadinta xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaradka ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda inay dulqaad muujiyaan tallaabadan ayaa timi kadib markii mucaaradka ay shalay sheegeen inay burbureen wadahadaladii u dhexeeyey labada dhinac ee ku saabsanaa sidii loo soo kala horumarinayo doorashooyinka soo socda warkan waxaa hargeysa ka soo diray qadar maxamed cakulle guddidii iskood isu xilqaamay ee gaarka ahaa ayaa markii ugu horraysay ka hadlay wadahadallada la sheegay inay natiijo la'aan ku dhammaadeen ee xisbiyada mucaaridkaah iyo xukuumadda u dhexeeyey sheekh ismaaciil cabdi huure sheekh ismaaciil dheeg oo u hadlay guddidan maanta ayaa waxa uu sheegay in guddida ay ugu dambaysay iyadoo wadahadalladu ay meel fiican marayaan islamarkaana guddidu ay dibadda uga baxday markii laysu wada yimid mucaarad iyo muxaafid iyo guddidayadii dowladdu annaga wax kalsooniya namaysi waxaanay dowladdu ku dooday in arrintani ay marayso marxalad ay sharci u baahan tahay ugu dambaynna waxaa la isla gartay oo lagu heshiiyey in guddoomiyaha guurtiga iyo guddoomiyaha wakiiladu ay arrintaas ka garnaqaan annaguna annaga oo mahadsan aanu arrinta ka daawanno jaashadaha oo hadba halka ay wax marayaan aanu la socono arrintii sidaas ahayd in la wada hadlaayo oo la garnaqaayo waxaanu shalay ku baraarugnay iyada oo la leeyahay arrintii waa lagu kala kacay iyada oo labada dhinac dhinac weliba uu shir jaraa'id qabanayo isaga oo ismahadsiinaya amba ismacaashsiinaya intaa kadib waxaanu jecellahay inaanu baaqiyo kookooban soo jeedinno dhinacyo kow waxaanu baaq u soo jeedinay labadii guddoomiye ee wakiilada iyo guurtida ee arrinta aanu kaga nimid in halkay arrintii ku dambaysay inay bulshada reer somalilan la wadaagaan ayaanu ka codsanaynaa oo aanu u soo jeedinaynaa laba waxaan u soo jeedinaynaa baab madaxweyneha madax meel ka sarraysaa oo la salaaxaa ma jirto madaxweynuhu marna waa madaxweyne marna waa guddoomiye xisbi oo dalka u tartamaya isaga iyo ragga kale way u siman yihiin tartanka dalka iyo qaranka sidaa awgeed waxaan madaxweynaha leenahay madaxweyne hadday xumaatana mas-uuliyad baad ku leedahay hadday hagaagtana mas-uuliyad baad ku leedahay mas-uuliyaddaada qaado in laba doorasho keebaa la soo horraysiiya inaan dalkeenu dhibaato u gelin xal waa loo heli karo xal ha loo raadiya ayaan leenahay waxa kale waanu u soo jeedinaynaa xisbiyada mucaaridka waxaanu leenahay haddii dalkan danaynaysaan haddii aad inaad weli madax ka noqotaan aad danaynaysaan sidii markii horeba aad u aqbasheen inaad mudaharaadada aad joojinaysaan waa in maantana waayeelnimo laydinka arko waa in laydinka arko idinko nabadda iyo xasiloonida dadka iyo dalka tixgelinaya waa laydinka arko waa in sabir laydinka arko waxaa kaloon usoo jeedinaynaa bulshada reer somalilan iyo shacbi weynaha waxaanu leenahay amniga qof kasta waa wixii umusha u dana ayaa ilmaha u dana waxaanu leenahay amnigiina ilaashada dhinaca kale suldaan maxamed jaamac dhowel ayaa isaguna ka hadlay haddaan odayaashaas xilqaamin cidlanu kagama imanay waxaan kaga niminay labada guddoomiye goleban labada guddoomiye gole waxaanu leenahay kordhib ay gudti tago kaasoo warri oo xumalaan dadka u warrama oo wax sheega hadda waxay ni dhiman yihiin alqabta waxaan leeyahay madaxweynaha sidii loo sheegay ninka maanta dalkan ugu sarreeya oo adiga ilahay waxaan ku dacay ilahay kugu xiltiro madaxweyne waxaa la doonayaa inaad dadku isku wado waxaa la doonayaa qodobada sharciya lagu cataabayo ilaalintiisa iyo socodsiintaa la doonaya waxa weeye shaqadaasi ha qabsoonto baana leeyahay kuleh dulqaad iyo tanaasul badan ninka laga doonayaana madaxweyne waa adig xisbiyada mucaaradka waxaan ku dardaarmaynaa sidaa loo akhriyey waad ku mahadsantihin wixii aad naga soo golaateen waxaan nagu dardaaraynaa in ad tudhaan dadka ad u tudhaan abaaraha dhacay iyo umuurtayna haysata iyo waxaaso dhan ad u tudhaan oydaan haddii la yidhaahdo abaabulka mudaharaadada ma naqanin in arrintaa ka tudhaan oo ka daysaan baan waxaan bulshada leenahay cidda lagu hurdamaya hirdada waa inniga cidda yaacaysa waa inniga waxa weeye waxay niidana inuu dalkiinu nabad ahaado khadar maxamed cakulle v o e hargeysa